gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sacdiyaa yaasiin xaaji samater oo uu ehliyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow ayaa shir gudoomiyey kulanka soddon iyo shanaad kalfadhigiisa shanaad ee golaha shacabka ajendaha kulanka ayaa waxa uu ahaa akhrinta saddexaad iyo codeynta hindisa sharciyeedka tacliinta sare ee qaranka oo ay soo gudbisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samater gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday codeynta ah golaha shacabka ee hindi sharciyeedkana kooranka maanta wuxuu ahaa boqol afartan iyo kow waxaa codeeyey oo ogol ah boqol iyo afartan waxaa diiday hal cid ka aamusay ma leh sharcigana sidaas ansax ku yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa isna dhankiisa kaga mahadceliyey golaha shacabka ansixinta ay ku sameeyeen
sharaf iyo karaamo weyn ayay ii tahay inaan ku guulaysateen oo aada ugu hiiliseen shacabkiina soomaaliyeed in maanta la ansixiyo sharcigii koobaad ee waxbarashada ku saabsan ee la keeno golaha sharcigu waa tii la wada akhriyey wada tashi dheer uu galay waxyaaba badan laga soo saxay waxyaaba badan laga ansixiyey oo uusan ahayn sidii annaga aan ku keenay laakiin golayaashiinna iyo guddiyadiinna iyo xubnaha sharafta leh ay wax badan ka bedeleen ayna ka hagaajiyeen dabcan wuxuu golahu wuxuu golahu go-aan ku gaaray unbaa saxa annaga waxay naga ahayd hindise ayay naga ahayd idiin mahadceliyo dadaalka weyn ee aada samayseen iyo guddiga dadaalka uu uu sameeyey iyo iyo iyo guddoonka sharaf kaleba aada iyo aada umahadsantihiin hindisharciyeedkan ayaa soo maray marxalado kala duwanna iyagoo ugu dambeyn ay ansixiyeen ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasi oo muhiimad weyn u leh tacliinta sare ee dalka